لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرkii toban iyo lixaad kitaabka almuqadamaة اlxadramiya salaadaynu kusoo jirnay faslun fii sunani salaati wuxuu fasal u yahay salaada sunayaasheeda sunanu salaad baa la yihahdaa waana wax tiro badan sunayaashu laakiin qeyb buu sheegaya weliba qeybta uu sheegayo ay u badan yihiin qofka qiyaamka iyo intaa la xidhiidha fasalkan inta uu ku sheegayo iyo niyada iyo wayusanu waxaa la suneeyey atalafudu ku hadlid biniyati niyada lagu hadlo binniyati bilmanwiyi shayga la niyeysanayo in lagu hadlo ayaa la suneeyey ayib qubayla takbiiri qabla takbiiri takbiirta horteeda waxaa la doonayaa takbiirta horteeda in lagu hadlo shaygaa rabtid inaad la timaadid niyadiis oaad ku hadashid waxaa iskaalmaysanaya liyusaacida alisaanu اlqalba inuu carabku saacido qalbiga wixii aad ku qabsatay afkana markaa kaga dhawaaqdid xoog buu yeelanaya culimo tiri waa waajib in lala yimaado kor loogu dhawaaqana khilaafkoodaan ka baxaynaa markaa inagu madhabkaani yiri waa sunne waaya waxaa kaloo sunnaha wastisxaabuhaa niyadaa isla saaxiibinteeda biqalbihi qalbigiisana iskala saaxiibiyo qalbiga inay ugu sii jidho isla saaxiibiyo oo qalbiga kusoo xaadirsado ilaa goorma ilaa salaadoo dhan uu ka baxayo niyadiisa inay u joogto markaa niyadaa joogta qofka waxay ugu kaalmaynaysaa khushuucda iyo xuduurka laakiin sida xugun ahaana waxa weeye niyada wax anfinaya qofku waa inuusan la imaan taa un baa laga maarmaana wa rafculyadeyni labada gacnood oo kor loo qaadana waa sunne wayusanu rafculyadeyni kulli wayusanu usoo qadar wayusanu waxaa la suneeyey rafculyadeyni labada gacnood in kor loo qaado goormaha maca ibtidaayi takbiirati lixraami takbiiratu lixraamka bilowgeeda maceeda maca ibtidaayi maca ibtidaayi takbiirat اlxiraam takbiirat اlxiraamka xarmashada takbiirteeda hadda magac bay iska noqotay takbiirat اlxraamka bilowgeeda aada allahu aba bilaabaysid iyo gacnaha koruqaadkooda isku mar ka dhig isku mar buu qofkii gacnihii markuu saa kor ugu qaaday qaadiddaa uu qaadaya waa allahu buu bilaabayba allahudin bilaabay allahu akbar buu rabaa inuu yihahdo goormaa la soo dejinaya gacnaha allahu akbartuuse dhammaanaysaa ilaa isku mar haddii la qaaday gacnihii allahu akbartiina lala bilaabay waa bilowgii hore taas iyadana waa lagu sheegayaa biidn illaahi ilbaari hamzada takbiiratulixraam allahuda ku jidha bilowgeeda iyo gacnaha koruqaadkooda lisla rabaa xataa qofku hadduu jiifo isagoo jiifo tukanayo gacnihiibuu kor u qaadaya waa isku mid ayib watakuunu kafuhu kafkiisuna waxay ahaanaysaa magshuufatan mid faydan kafku waa calacalaha waxay ahaanayaan kuwo faydan bay noqonayaan takuunudaas waa laga maarmaan matnigay ka mid taha watakuunu kafuhu kafkiisuna waxay noqonaysaa magshuufatan mid la fayday oo waaba karaahaya in gacnihii qofku u qarsoon yihiin markaan inay bannaan yihiin baa fiican adoo go-i wax ku duuduubo waa laga fiican yahay ila lkacbatina ujahaysan mutawajihatan ila lkacbati labadan kaf iyo calaacalahan iyo farihii waa faydan yihiin soo ma faydna iyagoo aan faydnayn korna ugu qaaday misna xagga qiblada ha u jihaysnaadeen sidaasay qiblada hadda kulligood ugu jeedaan waa kuwa calacalihii iyo farihii kulligood halkaas u jeedaan ila lkacbatina mutawajihatan ila lkacba waaya marka takuunu kafu makshuufatan bay ahaynaysaa ku cadaf watakuunu waxayna ahaanaysaa mufarijata alasaabici faraheeda kuwa la kala geeyey kala geyn aada u kala fogna maaha faraheedu sidaas wax iskugu dhegan laga dhigi maayo laisku khasbay ee xoogaa daloolkaa yarbaa farahii o dhan u dhexeeya mufarijata alasaabic faraheedana kuwo xoogaa fantax iyo daldaloolo loo yeelay oo la kala geeyey taas baa laga dhigaya waa tafriij wasad ah kala geyn dhexdhexaad ah kala geyn ballaaran oo fogna maaha wax isku dheganna maaha saas baa la samaynaya si qurux badan oo kitaab kuu sheegay salaadda loo tukado marka salaadda qofka noocaa u tukanayaa way ka duwanaanaysaa salaadaha kale waa la arkayaa inuu aqoon leeyahay salaaddiisuna qurux miran bay ahaanaysaa ayib markaas farihiina saasaa loo kala geey wa muxaadiyan wa an yakuuna waa inuu qofku ahaado muxaadiyan mid qaabiliyey biibhaamayhi labadiisa suul shaxmata udunayhi labadiisa dhagood meesha jileecooda xaydhooda ah meeshaa yare dhegta dacasha yare jilicsan meeshaa iyada ah waa meesha dumarka iyo ay ku xirtaan dhagaha iyo waxaas wasiliska yara meeshaasaa waxaa la yahay shaxma shaxmat aludun halkaas labada dhigood yaree jilicsan ee xayrta leh waa inay labada suul qaabilsan yihiin labada suul weliba madaxooda weeye faraha inta kalena waa kor bay u dhaafayaan waaye labada calacalood labada kaf labada garab bay ku aadan yihiin waa qodob labada suulna labadan dhagood bay ku aadan yihiin faraha kuwan kale oo labada suul ahaanna dhegi waa ka sareeyaan kor bay ka xigaan sooma jeedid aclaa minhu yare waa ka sareeyaan kuwaana halkaana ku aadan yihiin labada suul dhegta labadeeda xayrood bay ku aadan yihiin labadan kafna labadan garab bay ku aadan yihiin markaasuu hal mar isagoo saasa saa markuu yidhi allaahu iyo isla bilaabaya alifka oo hamsada u horeysa isla bilaabaya weli soo dejinta iyo dhammaadka allahudi lama gaarin ayib intaa markuu sameeyo buu wuxuu yidhi wayantahii rafculyadayni labada gacnood koryeelkoodu wuu intihoonayaa waa dhammaanaya maca aakhiri takbiiri takbiirta aakhirka u dambeeya maceeda akbar raabaa u dambaysa maaha raada u dambaysa iyo gacnihii koruqaadkoodii waa isla dhammaanaya allaahu akbar bes waa isla dhammaaday markaas sidaa quruxda badan bay u tukanaysa oo qofku sidaas hadduu marbu baalrabo inu gacnihi ka dhigo oo dad baa markay xiranaya inay madaxa gacnaha saaro allahu akbar dhahayaan kuwaa ma garanaysaa hawadan soka siday wax ka qaadanayaan allahu akbar saas oo dhaho hawadaa ka horeysa saas wax uga soo jiidanaya ama uga soo laacaya waxaasoo dhan ma aha waaye kuwaa meel ka sokayso meelahaana saa dhaha oo meelahan dhow saan iyaguna garka hooskiisa hoostiisa ah sidaan ka yidhaahda kuwaasoo dhan maaha midda la rabo waa midda kitaabku tilmaamayo oo fiicanoo loogu talagalay waaye ayib sidaas buu samaynayaa waa gacnaha koruqaadkoodii iyo nidaamkoodii wey maxaa ku xiga markaas waxaa ku xiga wayarfacu yaday labada gacnood kor buu u qaadaya cinda rukuuci rukuucda agteeda walictidaali cinda alictidaali ictidaalka agtiisa waalqiyaami cinda alqiyaam istaaga agtiisa min atashahud اlwali ataxiyaad kore laga kacayo afar meelood soo gacnaha kor loogama qaadi jirin de waa afartii meelood waa xirashadii marka la rukuucayo waaya marka rukuucda laga toosiyo ictidaalka iyo marka ataxiyaadka hore laga kacayo intaa weeyaan afartaa meelood waa afartii meelood gacnaha kor loo qaadi weliba muxuu samaynayaa allahu akbartan waa jiidayaa marka saa usii rukuucaya iyo waa jiidaya waaba gaaraynaa iyada lafteeda in shaa allahu tacaala jiididaas la jiidaya afar iyo toban xarako waa inaysan dhaafin toddoba alif waa imisa afar iyo toban xarako soo maa mid kasta soo laba xarako maa waa kaas haddou allaada tirada ka badiyo lama raba salaadaaba ka xumaanaysa haddou u kaso og yahayna ayib atixiyaadka markuu ka kacayana waa sidaas waa isaga atixiyaadkiisi weeye gacanihiiba kor u qaadaya waa afartaa meelood wuxuu yidhi marka faidaa faraqa marku faaruqo min ataxarumi xirashada xaada yadayhi labadiisa gacanood wuxuu dejiyaa taxta sadrihi laabta hoosteeda laabta hoosteeda korkeeda dad baa ku qabta halkaa xabadka koraa iyo luqunta iyo halkaa iskaga dhejiya kor saara labada gacno halkaa kore saa ugu qabta maye waa taxta sadrihi waa laabta hoosteeda ayuu ku dheji ayuu dhigayaa labada gacnood waqabada wuxuuna ku qabtaa bikafilyumnaa midigta kafkeeda iyo calaacasheeda kuucal yusraa bidixda kuuceeda meeshaa kala baxa ah buu ku qabanaya oo tan faraheeda midigtaa buu tan kale ku qabanaya kuuceeda waa meesha kala baxayso saa uu qabanaya ayib iyo wa awala saacidi saacidka bilowgiisa dhudhunka dee saacidka waa laftaa dheere bilowgeeda halkaan ay soo gashay meesha ka bilaabato waa kala baxa meesha kusoo dhammaato moogta saa ugu qabanaya halkaa hoosena waa deji oo laabta hoosteeda ah xuduntana ka sarraysa ayib intaas markuu la yimaado taas baa u hirgasha kuuc waxaa la yidhahdaa kuuc alyusra baa la qabanaya waa lafta suulka la xidhiidha gacanta suulkaada salkiisa meesha ah laf baa ku jidha laftaas uma jeedi suulka ka dambaysa kuuc baa la yidhahdaa kuuc labadooda labada suul lafta ka dambaysa kuuc baa la yidhahdaa waaye suulka lugta lafta la xidhiidho ka dambaysa isagana buuc baa la yidhahdaa buuc gabayaaba lagu tiriyaadoo qofkan kale aqoon bay dhahaan kuuciisa iyo buuciisa haddii la kala weydiiyo waa waxbaa laga sheegaa lama kala yaqaane iyo rusqi waa isna waa kaa dhexdhexaadka ku jira lafta halkaa dhexe ku jidha oo kaas sidaas buu marka samaynayaa qofkii gacnihiina halkaasoo dhigay marka inuu labadii gacnoodba sii daayay sida maalikiyadu qabaan labadii gacnoodba markuu allahu akbar xirtay iska sii daayo iyo inuu inta sii daayo misna hadhow soo celiyo labadaba tanaa ka cajo badan baa leeyihi marka horeba inuu halkaa saaro waayo oo xikmadda ku jira waa maxay halkan loo saarayo xubna xubinka ugu sharafta badnaa soo qalbiga ma ahayn qalbiguna meesha wax laga niyeysa soo maaha waa niyad niyada maxalkeeda soo qalbiga maaha iyo ikhlaaska iyo khushuucda iyo qalbiga soo kama yimaadaan meeshiiba saa gacnaha saa meeshaad weligaa gacnaha saa u saarto meeshaad jeceshaha inay la xafido kuu xafidnaato gacnihu halkaas saa u saaraya qofkii shay jecel inuu xafido gacantu saa dusha uga saara culimada qaar baa le farahan hafidiyo halkaa intuu saa u saaro iyose saa u qabane saas gacanta ha u dul saaro bes saa ha iskaga dul saaro waa qiil laakiin wanaadru wuxuu yidhi waxaa kaloo sunno ah wayanduru wuxuu fiiriyaa mowdica sujuudi sujuudda mowdiceeda meeshuu ku sujuudaya qofku ha fiiriyo ilaa cinda alkacba ilaa cinda alkacbati kacbada agteeda inuu joogo mooyaane agteeda fayanduruhaa markaa kacbada u fiirinaya meeshaa quruxda badan markaas tukanaysa khushuucda waxaa u fiican meesha ku sujuudaysa weligaasaa u fiirsa u fiiriyada hortaada ilaa cinda alkacba inuu joogo mooyaane kacbada hadduu hor taagan yahay iyadoo buu saas u fiirinaya qibladii dhammayd buu hor taagan yahay weliba laakiin masaladan muctamadkeeda iyada lafteeda waxa weye xataa kacbada haddii la joogo qofku inuu fiiriyo mowdica sujuudihi meesha uu maaragtay ku sujuudayo waay xataa hadduu kacbada dhex galo gudaha inuu meesha ku sujuudaya fiirsho ilaa meelaha salaatulkhowfka iyo mooyaane markuu salaatulkhowf qofku ordayo salaada cabsida tukanayo de cadowgiiba iska fiirinaya meelahaasoo kale macnaa iyaga waa laga soo reebahayaa waaya taasina waa taas qofka hadduu indhalaa yahay ka waran meeluu fiirshay meel uga duwan miyaa jir ama mugdi jooga wuxuu iska soo qaadayaa qof wax u jeedoo kale meesha ku sujuudaya saa u fiirinayoo kale sidii dadka indhaha qabay oo kale waaya masaladaasna halkaasaa la dhigay ayib taa hore kacbada la fiirinaya imaamu maawardiga rag raacay baa qaba muctamadkiisa waxa weeye inuu fiirinayo meesha ku sujuudayo ilaa cinda alkacbati buu yidhi kow iyo wa ilaa cinda qowlihi oraahdiisa agteeda mooyaane ila allahu markuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allahudaas markuu dhahayo fayanduru iyana wuxuu fiirinaya musabbixatahu fartiisa musabixada ee tasbiixsata ayuu fiirinaya oo ila allahu markuu leeyahay fartan buu saa u fiirshay ilaa kor baa xoogaasaa loogu qaadaya fartu fartuu fiirinaya maxaa yeelay towxiidkiiba ku dhawaaqa ilaahay maaha ilah kale ma jiro fartana waa ka ishaaraya ilaahay keliyaa jira waaxid ilaahay wey qalbigana waa kaga jira afkana waa ka yiri ficilkana waa ka muji saa ma yiri mar ma fiirshay farta saas ugu jeedayaa farta ilaa salaada uu ka baxayo assalaamu calaykum uu ka dhahayo ama hadduu atixiyaad u haray ka istaagaya atixiyaad ilaa uu ka kacayo mar haddaa iyada fiirsay iyadon baad saa ugu jeeda mar haddaa ka baxday dee sii fiirin kale uma harin salaaddiiba dhammaatay ayib meeshaasna hoos la fiirinmaya fartaasaa la fiirinayaa yidhi wayaqra' wuxuu akhriyaa qofku ducaa alistiftaaxi furfurashada ducadeeda cin caqiba takbiirati lixraami xarmashada takbiirteeda agteeda ducaa liftitaax baa akhrinaya waay ومنه دعاء الافتتاح waxaa ka mida الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحaan اللahi بكرة وأsيلا duعاء caجب badan wey nebi baa nebiga nin baa nebiga gadaashiisa ku tukanayo saas inta ka yiri baa nebigu markuu salaad ka baxay yiri ninkii kelimadda ku hadlay aawo ninkii wuxuu yidhi waa ikana deedna wuxuu yidhi waxaan arkay intaasu malag labaiyo toban malagoo u kala degdegaya kooda hor qoraya ajarka meeshaa ka soo xasilay yaa ayaaba la itusay ducaa iftitaaxu marka iyada keliyana maaha kuwo kalena waa jira ducadaa iyadaa weeyaan ducaa listiftaax baa layidhaha waa furfurashada salaaddaa lagu gelaya ducadaasoo akrinhaya xoogaa yaroo aamusa horta u dhexeeya ayib haddaa is leedahay haddaad ducadan akridid faatixadii waa gaaraysaa baa ducada akrinaysaa haddaa laakiin haddaa ducada bilowdid imaamku kaa hor rukuucay aada faatixada gaaraynin maya maya markaas faatixada hore ka bilaabas faatixada hore ka bilaabas ayib alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih waa kami wajahtu wajhiya ducada la yihahdo waa kami aasoo dhan axaadiis baa jira waay marka wajahtu wajhiya markuu akrinayo umirtu wa ana min almuslimiin wa ana awal muslimiin qur-aanku weeye laakin wuxuu dhahayaa ilaa dadkeena kale waxaan dhahaynaa wa ana min almuslimiin waay wa ana awal muslimiin dee nebigaa yidhi isaga calayh salatu asalaam liannahu muslimiintan ummaddan muslimiinteeda kii u horreeyey wey nebigu loo soo diray wa ana awal muslimin marka isaga dhahay lakin adigu wa ana awal muslimiina dhihi maysa wa ana min almuslimiin waa leedahay awal see ugu aha nebiga xataa waa la sheegay dad baa ka horreeyey nebiga muslimiin oo ambiye iyo dadkii rumeeyey waxaas rusul waana awal muslimiin waxa weye lamber kow buu ka dhigan yahay wey lamber kowga muslimiinta haddaa wixii ku hore iyo wixii dambaba hadii la isku keeno wax allaale wixii muslimiina lamber kow soo qabo wey isagaa lamber kow ah soo hadda dadka meelaha ay markay marayaan iyo shaqooyin iyo loo kala diraya lambare lama siiyo funaanad lamber ku qoran yahaba mid baa lamber kow ku qoran yahay soo ma lamber kowgu waa ugu horeeya hadda maaha macnaa waa ugu hor dadka soconaya ugu horumara hadduu doono kan u dambeeyo wey ama aggaa kalooba taagan yahay kaasaa la lamber kow kaasaa marka lamber kow manaa wa wixii iimaanka qaatay lamber kow nabigeenna ah calayh salaatu salaam rag waaweyn baa fasiraya meesha awal muslimiintaas marka laga hadlay u fiirsa marka wayafuutu waa tegahayaa ducaa listiftaaxaasi bitacawudi tacawud acuudu bilays hadduu qofku qiradii bilaabo ama acuudu bilaahi dhaho isagoo weli wajahtu wajhiya aan akrin waa dhaafta booskeedi waa dhaaf wajahta wajhiya maxba ugu noqon maayo wuxuu kaloo ku tegayaa wabijuluusi lmasbuuqi kii masbuuq ahayoo salaada lagala hormaray qeyb ka mid ah fariisashadiisa maca alimaami uu fariiso qofaa salaada qaar dhaaf salaaddii lagu jiraa timid allaahu akbar wuu fariistay qofkaasi mar hadduu fariisay bes hadhow wajahta wajhi ay ku noqon mayo markuu kaco waa waa waa dhaafay booskeedii waa macal imaamigii imaam ciisa ka waran haddou allaahu akbar markuu yidhi baa imaamkii wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah markaa kuma dhaafin waa xiratay salaaddii soo maaha adaan weli fariisan ba imaamka salaada ka baxay hadda gal wajahta wajihii akhriso salaadaadii bilowgeedii halkaa ka wa dadkeennu ma yaqaanaan badanaaba haddiiba imaamkii markaa ku xiratay allaahu akbar markuu yihahdo imaamku assalaamu calaykum dhaho inagu qofku cimaamadda iyo go hore ka qaadanaya xumooda inaysan u xirmin xaggaasuu aadayaao meelahaasu istaagaya markaasuu isleeya hadda xiro waa u xiran tahay cibaado u xirtay inuu ka baxo lamaba ogol iska dhaqdhaqaaqa xageeba u socdaa salaaddii wuu xirtay waa kuu xiran tahay waj xataa iftitaaxii waa la imow waxba waka mana fariisan kadhib hana mana dhaqaaqi kadhib bartaada ka siiwa salaada waxay u qabaan qofku inuu fariisto maaha inuusan u xirmin imaamka inuu la fariistay mooyaane inaysan u xirmin marka halkaasu ka xaabxaabsanay hore iska iska dhaqaaqaya lama rabo taas ma jiro ayb waxaa kaloo meeshaan ka mid ah wuxuu yidhi walaa yafuutu tegi mayo bita'miinihi aaminsigiisa ducaa listiftaaxu ku tegi maayo aaminsi uu ma'muumkii aamiin hadduu yidhaahdo taa ku tegi maayo soo taa idinma qorin laa bita'miinihi miyou idiin qora laa bita'miinihi laa yafuutu bita'miinihi aamiinsigiisa macahu maca alimaami taa ku tegi maayo waxa weeyaan faatixada wa imaamku akriyo aamiin baa tiri aamiin haddaad tiri salaadiina a xiratay wajahta wajihi horaa ka geli kadha waa akhrisanaysaa kaama tegin aamiin baa tiri oo waa kaa waa ku dhaaftay maaha wayusanu waxaa la suneeyey atacawudu tacawud iyo acuudu bilays siran hoos qabla alqiraa'a qirada ka hor waaye naftiisa ha maqashay acuududa naftiisoo maqashaynaya meelaha lala yimaada iyo waxaasoo dhan quraada ka hadlaya sharxunaad baa ka hadlaya wa fii kulli ragcatinna waa la suneeyey acuuda in lala yimaada ragcaddaa kacdidba marka intaada faatixada bilaabin qur-aan baa akhriyaysaa acuudu billaahi min ashaydaani اrajiim wataamiinuuna waa la suneeyey aaminsi bacda faraaqi اfaatixati faatixada faaruqideeda dabadeed sunayaal baa laga hadlayaa meesha faatixadii ma dhamays aamiin dheh waa bacda faraaq alfaatixa faatixada faaruqideeda dabadeed waljahru baa la suneeyey lajahrid bihi taamiinka lala jahro aamiinta fi ljahriyati salaada jahriyada aamiinta waa in kor loo yihaahdo koroo qayla ay tiradii ka badatayna ma yaa dhahaya imaamka maamuumka iyo qofka keligii tukanayaba aamiin qofku waa inuu iska qayliyo aamiin iska dhahana lama rabo imaamkuna waa inuu yihahdo imaamku markuu dhahan maamuumku ha la yihaahdo isku mar aamiinta imaamka iyo tan maamuumka laisku adsho ayib wasukuutu aamus baa la suneeyey bayna aakhiri اfaatixati faatixada aakhirka u dambeeya iyo wa aamiina aamiin dhexdooda waladaliin markuu yihahdo horay aamiin yuusan ka dhihin in yar sagta ladiifa ha yidhaahdo ha aamus aamiin misna ha dhaho waay ilaa aamiinta faatixada ka mid maahe oo qur-aanka xataa ka mid maaha wa bayna aamiina aamiin iyo wa suuratina sagtaa udhaxaysa aamus yaraa udhaxeeya sukuud yara aamiin ma yidhi horay yuusan suuradda ka bilaabin aamus yar baa ku jira wa yudawiluhaa suuradda wuu dheereeyaa alimaamu imaamku fi ljahriyati salaada jahriyada ah biqadri اfaatixati faatixada qadarkeed salaada intaynaan gaarin salaada horta meel aamus lama dalbin ilaa meelahan sagtadaa yar ay ku jidha maya qofku inuu iska aamuso xataa imaamku hadda wax akrinayo adigna waad akhrisanaysaa qof iska taaganoo salaad ku jiro iska aamusan ama iska fadhiya shib iska ah meel aamus ka soo gala salaada male meelahan yaryaro hadda laguu sheegayo maaha dhowrkaa meeloodoo yaryar ayib suuradda imaamku waa dheereynayaa fi ljahriya biqadri اfaatixa faatixada qadarkeed waaye maamuumkusoo faatixadii lama rabo inuu akriyo markii imaamku ta akriya aamiin la yihi imaamku marka suuraddu akrinayo xoogaa ha dheeray weliba waxaa fiican inuu imaamku xoogaa sugo qiro kale iyo wardi kale iyo inta akriya dikri kale iyo duca iyo deedna in faatixada markuu dhameeyo ma'muumku suuradda bilaabo xataa imaamku hadduu suurad kale akriyo waxaa fiican hadhow suuradda ku xigtay tow akriyay inuu akriyo wadaxaayoo kale akriya hadhow alam nashraxa akri inta ma'muumku faatixada isagu akrinayay meeshaan marka in inta maamuumku faatixada akrinayo dee jaaniskeeda oo helaa lagama maarmaan ah wa bacda faraaqi suurati suuradda faaruqideeda dabadeedana waxa weeyaan iyadana waxaa u dhexeeya sagtadaa yar baa udhexaysa sukuud yaraa udhexeeya laxda yasiir laxda ladiifa la dhaha sakinadaa yar weeyaan suuraddii waa akhriday horeha ka rukuucin wax yar sii waaye marka salaada aad gashay ducaa iftitaaxana waa sidoo kale dhowrkaa meelood un weeyaan walaysa fi salaati sukuutun manduubun aamus la suneeyey salaada kumaba jiraba ayra hayra daalika kaa mooya intaa lasoo sheegay ayib waqiraatu shayin baa la suneeyey shay akrinti oo min alqur'aani ka mida bacda alfaatixati faatixada dabadeed waay ayra alfaatixati xaaloo yahay shaygaa qur-aanka la akrinaya faatixada keyrkeed shay aa kaloo qur-aanka ka mido aan faatixada ahayn inuu akriyaa sunno ah saddex aayadood ama suurad qadar xageeba ku akrinaya fi subxi subaxa labadiisa ragcadood subaxa labadiisa ragcadood iyo wlwalatayni buu ka noqonaya labada hore oo min saa'iri salawaati salaadaha intooda soo hadho dhan ah waaye labada ragcadood hore xataa sunna hadduu tukanayo ataxiyaadka labada ka horeysa wey ataxiyaadka kuwa ka dambeeya maya marka subaxa labadiisa hore jumcada iyo ciidaya waa la mid waalwalatayni min saa'ir salawaat hadduu doono sunnaha tukanayo iyagana wuu akrinayaa taasna intaasaa la sheeg ka waran qof baa salaada qaar dhaafay masbuuq buu ahaa marka umana suuro gelin faatixada inuu akriyo waxaan leeyahay inuu akriyo suuraddii ragcadaha dambe markuu kaco labada ragcadood hore la rabo inu suuradda ku akriya soo maaha umana suuroobin ragcadaha dambe markuu akriyo faatixadiisa iyo suuraddiisa ha ku akriso ayib haddii intaa imaamka ku a ku xiratayo masbuuqtoo faatixadiiba uu kaa xambaaray ila faatixada imaamka kaa xambaaraya markaas alla rukuucday masbuuqana waa qofka aan imaamka la socon qadar laga akrin karo faatixada imaamkii waa kaa xambaaray soo maa bes suuraddiina waa lagaa xambaaray faatixadiina waa lagaa xambaaray waxba akrin maysaa dhowti gaar oo galaada al kala imaanaysa ma jidho wixii ku jiray waxaan ahayn ayib ila alma'muuma ma'muumka mooyaane idaa samica alimaam imaamka markuu maqlayo waxaa meeshaan qofka ma'muumka baa laga soo reebaya oo imaamka qiradiisa maqlaya waxba suurad akrin mayo suuradda imaamka akrinayo buu dhegeysanaya waa inuu imaamka tiisa maqlaya laakiin imaamka waa in uu maqlayo qiradiis suurad looma sunnayn markaas hadduusan maqlayn ama waa maqlayaa cod uusan waxba ka fahmayn buu maqlayaa aan soo gaarayn suuraddiisa ha akristo wuxuu yidhi wa suuratun suuradoo kaamilatun dhammaystiran baa afdalu ka fadli badan min albacdi suurad qaarkeed inaa aayadaha dhexe dadka ku tujisad oo meel ka qabatid qur-aanka iyo inaad suurad soo bilowdid oo dhammayso haba gaabnaato hadday rabto suuraddu inacdayn iyo qul huwa laba ha noqote inaad suurad akhridaa fiican ilaa keliya waxaa laga soo reebaya qofka taraawiixda tukanaya doonaya qur-aanka o dhan inuu akhriyo dee ragcad kasta ma suurad buu bilaabi karaa mada meeshay maraysa buu kasii wadayaa sooma waxaa la mida salaada sunnaha iyo subax raatibada hore markuu tukanayo iyagana aayado gaara kusoo arooray aayadda suuratu baqara iyo aali cimraan labada aayado ku kala jira qul aamanaa billaahi iyo kuwaasoo akhrinaya iyagana waa suurad kale looma dirin kuwaasaa loo dira ayb afdal min albacd ibn xajarka iyo laqamareynkaa isku masalada ku kala duwano waxay leeyihiin qaarkood haddii bacdigan la akhrinayo aan suuradda ahayne qeybta ka mid ah qur-aan badan yahay dee suurad gaaban waa waxaa ka laga doorbidayaa in bacdigan dheer la akhriyo haddii in badan mar la akhrinayo oo hadda bacdiga culimada ka hadlayaao lehyaan la akhrinin waaa ka waxay leeyihiin qofka wuquufta iyo maaragtay ibtidaha iyo intihaa meelaha qur-aanka laga bilaabay meesha lagu geynayo iyo dee waa meelaha culuumta qur-aanka meelahaad adag bay ku jidhaa qof kasta ma garan karo marka meeshaan aayaddan oo ka bilaabay ma aayadihii hore la socotay macnihii mataanba muxuu ka garanaya inuusan garanayn baa dhec kar meeshuu hadhow ku joojinayo muxuu samaynaya ya marka qof la socon kara bay ku habboonta wa tadwiilu qiraa'ati اluulaa midda hore ragcadda hore qiradeeda dheeraynteeda ayaa sunno ah ragcadda hore iyo ragcadda dambe waxaa l qiradeeda la badinahayaa waa ragcadda hore waljahru baa la suneeyey in lala jahro bilqiraa'ati qirada kor loo akhriyay ligayri اlmarati haweeney waxaan ahayn oo bixadrati اlajaanibi joogta haweenadaas rag ajnabiga meelay joogaan waay haddii aan ragna joogin meesha kor way u qaadi kardhaa laakiin qaadidii ninku kor u qaadayay mid ka hooseysa bay u akrinaysa markaas ninku waa la jahrayaa qirada fi subxi salaada subax wa uulatay ilcishaa'ayni labada cisho labadooda ragcadooda hore maqribkii cishi baa baabu taqliib laysku taniyey cishaha labadiisa ragcadooda hore iyo maqribka labadiisa ragcadooda hore karaahiyana ma hadda dhimale waa min baabi taqliib waljumcati iyo jumcada labadeeda ragcadood kulligu qirada kor bay u qaadeen xata almasbuuq xataa qofkii salaada qaar lagala hormaray bacda salaami imaamihi imaamkiisi intuu salaada ka baxay dabadeed qiradiisa kor buu u akhrisanaya xataa isaga wakaa waay salaadahan jumcadii baaba ragcad ku dhaafta waa korba u akhrisan kardhaa waaye suuxii kuwii lam cishihii maqribkii waaye bacda salaami imaami iyo wa fi lciideyni labada ciidood iyo walistisqaa'i roob doonti iyo walkhusuufi khusuufki waa madoobaadki dayax madoobaadki waxaasoo dhan baa kor loo qaadaya waaye badanaa haddii khaa la gesho waa dayax iyo wtaraawiixi taraawiixdi iyo wlwitri witri oo bacdahaa taraawiixda ka dambeeya macnaha witriga ramadaanka ilaa taraawiixda iyo witriga gormay soo galaan salaada cishe markii la tukaday dabadeed xataa jamcu taqdiim haddaad samaysato xilligii maqribka maqribkii cishihii tukatid adiga hadda taraawiixdaadi waa soo gasha adoo maqrib maraya xilliga maqribka adoo maraya taraawiixdaadi waa soo gasha witrigaadi waa soo gala si sharciga kusoo gasha khalaas ayb marka wuxuu yidhi witri oo bacdaha ahaaday walisraaru baa la suneeye siraysi fii kayri dalika intaa lasoo sheegay waxaan ahayn in la siraysaa sunnaha wاtawasudu waa sunna dhexdhexaysi fii nawaafili leyli hameenka sunayaashiisa nawaafisha almudlaqati la iska idlaaqay in la dhexdhexayso bayna aljahri koroqaad iyo walisraari sirays hameenkii u iska tahajudaya khayr qaba qofa wey iska salaatuleilkiisoo tukanaya kor iyo hoos meel u dhaxaysa kadhig hadduusan riyaa iyo isusus ka baqayn ama tashwiish qof tukanaya ama dawaafaya ama qur-aan akhrinaya ama cilmi akhrinaya ama hurdo uusan tashwiishinayn waay dhexdhexaad ha iska akriso o ilaa haddii kuwaas uu ka baqayo hoos ha u akriso oo tawasudku waa maxay meel kore in loo akriya meel hoose in loo akriya meel udhaxaysa wey oo yaa yaqaan waa meesheede kor iyo hoos maxaa udhexeeya waa hadal baa ka furan laakiin waxay ku leeyihiin marna kor u qaad marna hoos u dhig bismi illaahi araxmaani araxiim kor buu u qaada soo ma alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaani araxiim aayadna kor aayadna hoos xoogaa kor xoogaana hoos saas oo kale ilaahu kaga dhameeyo taas waa lagu sheegay ayib wuxuu yidhi wa qiraa'atu qisaari lmufasal subaca mufasal la yidhaha subaca khamiisaad aan dhahno suuradihiisa gaagaaban akhrintooda ayaa sunnaa fi lmaqribi maqribka inuu ku akriyo waaye wa diwaalihi suuradaha dheerdheer inuu akriyo subaca khamiisaad kuwa dheerdheer ku jira lilmunfaridi qofka keligii tukanaya iyo waimaami qowmin waimaami qowmin maxsuuriina waimaami maxsuuriina qola la koobay imaamkood raduu kuwaasoo raalli ku noqday bitadwiili salaada dheeraynteeda waay in la dheereeya salaada fi subxi salaada subax salaada subax muxuu ku akrinayaa diwaalulmufasal suuradaha dheerdheere subaca khamiisaad wa fi duhri duhrkana biqariibin minhu biqariibin mid u dhow minhu bimaa quria fi subxi wey subax wix kuwii lagu akriyo suuradaha dheerdheer ahaa suurado u dhow wa fi lcasri iyo wlcishaa'ina biawsaadihi subca khamiisaad suuradaha dhexdhexe wax ka sheeg ka shamsi iyo wanaxwiha ka shamsi shamsi waduxaaha iyo wanaxwiha kuwa lamidka ah ayuu akrinaya bal hadda in yar ku hako masaa'il badan baa laisku qaaday horta wa diwaalihi iyo wa duwaalihi suuradaha dheerdheer labada waa la dhihi karaa daada in la kor hoos dhigo iyo in la godo dayib qofkaani marka subacan khamiisaad xaggee ka bilowdaa mufasal yidha xujuraad ha ka bilowda suuradihiisu dheerdheer waa xaggee min xujuraat ilaa camma waduxaa laga bilaabo cama laga bilaabo ilaa waduxaana waa awsaad waa dhexdhexaad ayb waduxaa wixii ka dambeeya ilaa qur-aanka aakhirkiisana waa qisaaru lmufasal suuradaha gaagaamo way allahu akbarta la yihahda macalimiinta allah ilaa waduxaa waaye waaye halkaasaa la dhig culimaa dhahaysa war suuradaha dheerdheer waa qaafi iyo walmursalaad iyo suuradaha dhexdhexana waa suurat ljumca iyo kuwa lamidka suuradaha gaagaabanna waa ikhlaaska iyo dadkaasaa saas u akrinay qofkii keligiisa la sheeg imaam dad kooban tujinaya masaajid bay joogaan dadkaasi masaajidka cid kaloo aan iyaga ahayn soo geli mayso qof iyo laba hadday soo galaan dhib malaa la yidhi ama cidna ma soo geliso in la dheereeyana raalli bay ku noqdeen waana dad xora haween la qabana lama la tukan mayaan dumar la qaba la tukan mayaan ujaraa-u caynina la tukan mayaan dad shaqaalaadoo nin kiro qaato oo yiri ii shaqeeya oo jirkooda oo ku shaqaysanayo oo shaqaalo ah hadday kuwaasi ku jiraan lama dheeraynayo idan haddaan la helin addoon kuwa addoommada idankii sayidka xaasaskaasi ninkooda idankiisa kan ajiirka mustajirka idankiisa kii soo kiraysa ilaa hadduu salaadan oo saacado badan ku jiro lagu dheeraado ninkaana jirkiisa shaqo laga rabay baa jira oo la raba inuu qabto mar hadday arrimahaasi dhacaan waa in markaas salaaddii la soo gaabiyo taasna halkaasaa la dhigaya kuwa jahalaayo min al a'immati baa waxay wuxuu iska bilowdeen buu yidhi iska bidcaa balaayo ah inay iska bilowdaan inay iska dheereeyaan salaada waaye intaa markuu inoo sheegay buu wuxuu yidhi wa fii uulaa subxi yowmi اljumca jumcada maalinkeeda salaada subax subaxa jumcada ragcadda hore waxaa sunaa in la akriya alif lam mim tanziil wa fi haaniyati ragcadda labaadna hal ataa ayaa la akrinaya waaye salaada jumcada duhurka hadhow duhurkii marka xilliga jumcada la tukanayana suurat ljumca iyo munaafiqiin ha ku akriyo ama sabixisma iyo hal ataaka waay cishaha jumcada hameenka marka la tukanayo sidoo kale jumca iyo munaafiquun maqribka qulyaalkaafiruun iyo ikhlaas waay qofka musaafirka birabilfalqi birabinaas ha ku akri ama qul huwa laya ama qulyaalkaafiruun iyo ikhlaaska ayib de waxaan la akrinaya waa in lagu camal falo sidaasaa suuradaha lagu akriyo halata haddii wakti uu ka ciriiriya ma laba suuradoo gaagaamo u akrin karaa wuxuu yidhi waxaa kaloo sunaa wa su-aalu raxmati naxariis weydiisigeed cinda qiraa'ati aayati raxmatin raxmad aayadeed akrinteeda agteeda aayad naxariis ilaahay sheegays ayuu akri ar ilaahay naxariis weydiiso ilaahay naxariis weydiiso rabi kfir warxam waanta khayru الraaximiin soo maa dee raxmad ilaahay weydiiso maxaa kaloo sunna walisticaadatu alla magan gal cinda aayati cadaabin cadaab aayaddii agteeda rabbi acidnii min cadaabika ilah cadaabka iga dheeradhe muxuu akriyay aayad khatar ah oo cadaab ka sheekeynaysa kadalika xaqat maxay ahayd xaqat kelimat اlcadaabi cala اlkaafiriin ya iyo wixii la mid ah ilaahay ka magan gal wtasbiixu baa sunaa subxaana layse cinda aayati tasbiixi aayad tasbiixi ku jidha agteedana tasbiix lama fasabbix bismi rabbika alcadiim buu yidhi y hala yimaado isagoon tasbiixta tasbiix hala yimaado wa cinda aakhiri watiini watiin meesha u dambaysa suurat watiin wa aakhiri alqiyaama suurat lqiyaama meesha u dambaysana waxaa la suneeyey an yaquula inuu dhaho balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin alaysa allahu biaxkam alxaakimiin balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin suurat lqiyaamana maxaa u dambaysa iyana sidoo kale waayo balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin ayib saasoo kaleo iyana dhahayo alaa an yuxya mowta waa aakhir اlmursalaat suurat lmursalaat aakhirkeeda iyadana inuu yihahdo aamana biاllahi fabiأyi xadiiثi bacdahu yu'minuun waxuu dhahaya aamana biاllah yafcalu dalika arrinkaa waxaa samaynaya alimaamu imaamkii iyo qofkii keligii tukanayay iyo walma'muumu ma'muumkii labaduba waay xataa qofkan salaad bu ku jira markuu maqlo waa sidoo kale wayajharaani waa la jahrayaan imaamka iyo maamuumka iyo kan kaleo keligii tukanayaba bihi bimaa dukira dikrigaa la sheegay fi ljahriyati salaada jahriyada dad bayba tujinayaa aamanaa billaah bala wa ana calaa dalika min ashaahidiin kama fi lmajmuuc majmuuca qoraya wey watakbiiru baa la suneeyey qof kastoo tukanaya waxaa loo suneeyey takbiir takbiir oo lil intiqaali u ahaatay intiqaal gurguuridda wey rugni baa ka tagtay rugni kalaa u socotaa soo maa rukuucdii sujuuddii ka toosidii ataxiyaadka laga kacayey waka markaa dee ataxiyaadka markaa ka kacaysa waa adiga ataxiyaadkaadi qofkii laba ragcadood soo tukaday adiga haddaa hadda qof ku xiratid ataxiyaad baa ka soo gaadhay hore allaahu akbar waay ama ataxiyaadkii dambe allaahu akbar markaa kacaysid adiga allah akbar lagaama rabo meeshaan imaamka unbaa ku waafaqday adiga kuuma ah meel allahu akbar la dhaho kuuma ah dadku waa iska dhahaan laakiin waxba adiga lagaama dalbin takbiir intiqaal wamadduhu baa sunaa jiididiisa takbiirtaas ila rugni laga gaaray alladii rugnigaasoo bacdoo ka dambeeyey allahu akbar ilaa intaan sii socota allah leeda kii kale usii socota ilaa kaa ka gaaraysa ya oo soo rukuucda ilaa rukuucda ka soo gaaraysa soo jiidaysa allahu akbar keliya haddaa soo gaabis adoonba soo gaarin rugnigii bay kaa dhammaanaysaa moogta marka soo jiid waay si salaada meel ka mid a aysan dikri uga marnaan meesha la madaya waa xagee inamaa huwa calaa laami ljalaala laam ljalaalaha wey meesha la jeedaya allahu allah kaa wey allahu akbar meel kale oo la jeedayo maaha ilaa fi lictidaali ictidaalka mooyaane xataa hadduu salaad qoraxmadoobaada tukanayo laba rukuucood iyo leedaha maogta laba qiyaamiyo kuwaa hadday ictidaal tahay fa yaquulu wuxuu dhahaya hadduu imaam yahay iyo hadduu keligi yahay iyo hadduu ma'muum yahay iyo hadduu mubaliq yahay samica allahu liman xamidah qof kas imaamka iyo mamuum kullu wada samica allah inta imaamku dhaho mamuumku rabbanaa walaka alxamdu iyana waa hajidhee labadiinuba wada dhaha xagga markii la tagana rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira dayiba iyo wixii lamida maxay ka dhiganta samic allahu ilahi waa maqla maxaa looga jeedaa taqabala allahu ilaahi waa aqbala ya liman xamidahu qofkii mahadiya muxuu aqbalayaa xamdahu ilahi waa maqla wa waa ka aqbalaya w samica allahu liman xamidah labadan qof intay sii socdaan baa la rabaa in la dhaho rukuucda laga sii toosay lig markii la yihahdo waa rabbanaada iska leh laakiin xaggay hadda dadku iskugu wada reereen qeyb ka mid ah ayib taasna intaasaa lagu cadaynaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab